بسم الله والصلاة والسلام على rasuuli الlahi sal ه alي wslam asalaamu calaykum wraxmat ullahi barakaatu cabdilxaafid waan ku salaamayaa adiga iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan masaajidkan walaal laba masaajid weeye mid kii ka horreeyey isaga ee dhalay wuxuu noogu yaalaa magaalo kale oo iyaduna magaaladeedu ku qabsan labada labada magaalana laba gobol bay caasimada u kala yihiin marka kan iminka ninkii iska lahaa baa yidhi masaajidku waa iib iga iibsada haddii aad iibsan weydaanna suuqa beecaan geyn doonaa haddii aan geeyana markaa ciddii iibsata iyo wixii aad kala kulantaan baad leedihin marka dhammaan ummaddii soomaaliyeed ee meesha deganayd markii dee shirar badan la galay kadib waxaan isku waafaqnay masaajidkii inaan iibsano qiimihiisuna waxa weeye laba boqol oo kun weeye marka wax lagu dardaro canshuurtii waxaasna xoogaa inay laba boqol iyo soddon laba boqol iyo konton gaadha ayaa loo malaynaya marka hawshiisii hadda muddo hal bilo aan u kacnay gacantaananu ku haynaa waana la wadaa ilaahayna waxaan ka rajaynaya inuu noo qiimeyn doono insha allah waa tahay sheekh cabdiqani magaalada maynis ma ku jirtaa magaalooyinka ay muslimiintu ku badan yihiin
dabcan magaalada mines frankfort waxay u jirtaa shan iyo afartan kilomitr ilaa adigu afartan kilomitr meelaha waana caasimad weeye oo gobol bay caasimad u tahay oo gobolkana rheinland-pfalz baa la yidhahdaa waxaa mataano la ah magaalada magaalo kaleo iyaduna wiesbaden la yidhaahdo oo gobolka maxaa hesan caasimadda u ah marka soomaaliduna aad bay ugu badan yihiin runtaa muslimiintuna way ku badan yihiin hareeraheedana aad baa loogu noolyaho waa loo soo magaalaystaa dadku waa usoo magaalaystaan waa hagaag guud ahaan jarmalka waa sidee nidaamyada loo iibsado masaajidada cabdixaafidow nidaamka jarmalku wuu ka duwan yahay kolley nidaamyadan kale sida skandinabianka iyo wadanadan kale jarmalka masaajidada waxba kuma bixiyaan dowladdu dadku intooda badanna waxa weye masaajid caam oo masaajid dowladdu ay u ictiraafsan tahay maaha nidaam jaaliyadeed baa lagu furtaa kadibna waxaa la yidhahdaa diintayada iyo iyo dhaqankaygaanu halkaa magaranaysaayey aanu aanu aanu ku haysanaayo dee aanu ku baranaynaa dowladdana markaa nidaamka noocaasa inay dadka guryo u iibiso ama masaajidda ay ka maalgeliso uma samaysna sisteemka waddankan oo oo waxa weeye shaqo kuma lahay waa tahay ummadda markaa muslimiinta ah ee ku nool magaaladiina iyo nawaaxigeeda soomaaliduna ku jirto adeegyada aad ugu qabanaysaan masaajidkan maxaa ka mid a cabdixaafid khayralaa ku siiyo waa su-aal aad iyo aad u wanaagsan weeye masaajid marka la yidhahdo dadkeennan iminka soomaaliya iyo wadannada muslimiinta jooga waxay u yaqaanaan un meel lagu tukado lagu cibaadaysto dadkana lagu wacdiyo laakiin masaajidadu marka ay joogaan wadanadan aan muslimiinta aan ahayn ama magaranaysaay qarbiga way ka duwan yihiin waxyaabaha aanu qabanno marka laga yimaado wixii caamka ahaa ee la yaqaanay cibaadada ahaa waxaa ka mid a magaranaysaayey allahuma salli calaa muxamed dadkii in lagu caawiyo waxaa ka mid ah magaranaysaa meydadkii oo kale qofku markuu dhinto in meesha meydka laga soo abaabulo waxaa ka mid a reerihii iyo magaranaysaa xaasaskii isqabay marka ay khilaaf dhex yimaado ila bini aadan baa laga waa la iskhilaafaya arrimahooda in la xaliyo dadka dhalinyarada iyo dadka magaranaysaa markay isqabtaan meelaha arrintooda lagu xaliyo weeye yacni shaqo aan la soo koobi karin oo marmarka qaarna aan idhaahdaba anigu waa safaaradda iyada noogu taalla weeye halkan ayay masaajidadu qabtaan inta badan soomaalida ay gacanta ku hayaan ugu dambayntii dadka kale ee muslimiinta ah ee magaalada idinkula nool iyo tuulooyinka idin dhow dhow ma u bandhigi doontaan inay iibka masaajidka idinkala qaybsadaan cabdixaafidow muslimiintao dhan waan u bandhignay qofku hadduu muslim yahay waxa weeye annaga nooma kala socna khaasatanna soomaalida ayaan iminka magaranaysaa xoogga saarnay oo aad u magaranaysaa howlahooda ugu howlaysannahay jimco iyo sabti axad jarmalka oo dhan baanu marnaa dhowr magaranaysaay baabuur baa la diraa magaalooyinkaa soomaalidu ku badantahay baa la tagaa khayr allah siiyo soomaalidu waa dad aad u wanaagsan weeye gacantooduna ay furan tahay hawshaasina way socotaa muslimiintii kale ee dee ama carabtii ha noqoto ama dee dadkii kale turkidii ama bosniyaankii wixii aanu aragnana waanu magaranaysaa u bandhignaa masaajidka iyaguna wuxuu ku yaalaa meel center ah oo islaamka muslimiinta oo dhan baa yimaada salaada duhur ka hor baa la furaa habeenkii cishaha kadib baa la xidhaa koob iyo tobanka ama shan saacnin bas u yaqaano intaa waxa weeye qofun baa tukanaya ama labaa tukanaysa ama saddex baa tukanaya waa masaajid dadku ayna kala lahayn weye aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay sheekh cabdiqani